halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu ku guda jirnay kitaabkii nebi ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran culuun aad u badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibaatoodaan markii ay dunida joogaan markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay iyadoo hal nin oo ayuub saaxiibadiis laga waayey inuu hadal qabow kula hadlo wuxuu ku yidhi haddii aan heerkiinna joogo oo aad idinkuna sidayda oo kale tihiin waan idin dhiiragelin lahaa oo idinkuma majaajiloodeen sidaad haatan iigu majaajiloonaysaan oo haddaan aayaddii siddeedaad ee ugu dambaysay casharkeennii hore idinku celinno ayaa nebi ayuub uu leeyahay waad i qabsatay taasuna waa marag iga gees ah oo waxaa igu kaca macluulkayga oo fool ka fool ayuu igu markhaati furaa wuxuu ku leeyahay haddaan aayaddaasi idiin fasirno dooddiinnii baa cimri degdeg ii keenaysa oo waxaad oogadayda ka buuxinaysaan haryuub duqnimo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu haatan eegno baalka lix boqol laba iyo lixdan ee axdigii hore cutubka lix iyo tobanaad aayadaha sagaal ilaa kow iyo toban waxaa qoran sida tan isagoo cadhaysan ayuu i dildillaacsaday oo wuu i silciyey wuuna igu ilka jiririqsaday oo cadowgaygii indhuhu igu caddeeyey iyagu afkay ii kala qaadeen oo quursasho ayay dhabanka igaga dharbaaxeen oo dhammaantoodna way isu kay wada urursadaan ilaah wuxuu gacantooda i geliyaa cibaadalaawayaasha oo wuxuu igu dhex tuuraa gacmaha kuwa sharka ah haddaba saddexdaasi nin waxay la mid ahaayeen sida kuwa aan ilaah garanaynin waxaanay iska dhigayeen inay ahaayeen ayuub saaxiibbadiis laakiin waxay ula macaamiloonayeen sida inuu yahay cadowgooda waxaa kaloo jira maanta kuwo badan oo rumaysad aad wadaagtaan ama diin kuwaasoo kaaga xun kuwa aan waxba rumaysnayn ama aydnaan isku diinta ahayn markaa nebi ayuub wuxuu kuwan sheeganaya inay saaxiibbadiis yihiin ku sifaynaya sida inaanay waxba aaminsanayn oo kale soo arki maysid waxay la tahay sida inay ilaah difaacayaan ha yeeshee markay sidaas yeelaan oy ilaah isxijiyaan ayaa daacaddarro ay kula macaamiloonayaan ayuub waxaanay si xun ula macaamiloonayaan ayuub haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka lix iyo tobanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waa baalka lix boqol saddex iyo lixdane anigoo iska istireexsan ayuu i kala jijebiyey oo intuu surka i qabtay ayuu i kala burburiyey oo weliba intuu meel i qotomiyey ayuu goolibaar iga dhigay ayuub wuxuu garwaaqsanayaa in ilaah sidan uu ku sameeyey oo uu isagu raalli ka noqday ayuub wuxuu leeyahay oo intuu surka i qabtay ayuu ikala burburiyey haddaba ilaah sidaabuu ku sameeyaa mararka qaar addoommadiisa haddaan horay idinku sii wadno oo aan xigashada kitaabka ayuub eegno cutubka lix iyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan qaansoolayaashiisii ayaa i hareereeya oo keliyahaygii ayuu kala googooyaa oo xamiitadaydiina dhulku ku daadshaa wuxuu haatan ka fakerayaa qaraarka xamiitada oo wuxuu leeyahay iyadiina dhulka lagu soo daadsay waa markii la gilgilay dabadeeda haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno haatan kitaabkii nebi ayuub cutubka lix iyo tobanaad aayadda afar iyo tobanaad waxaa qoran sida tan isagu wuu i jejebiyaa oo nabarna nabar buu iga kormariyaa oo sidii nin xoog badan ayuu orod igula soo kacaa waxay ayuub iminka la tahay in laga dhigtay sida cagasaar haddaba luuqadda lagu qoray iyo sida hadalladu ay u dhacayaan ayaa lagu macneeyaa inay tahay tan ugu wanaagsan oo waxaa horay uga faa'iidaystay qoraayaal caan ahaa iyo gabayaa fara badan iyo riwaayad qorayaal intaba waxaanan idinku leeyahay dhegaystayaal idinkuna akhriya oo arka sida habsamida leh ee hadallada ay u dhacayaan iyo suugaanta allakacabsiga leh ee ku jirta kitaabkani weli waxaannu ku guda jirnaa kitaabkan nebi ayuub iyo sida ayuub uu ugu jawaabayo elifaas waxaanan eegaynaa cutubka lix iyo tobanaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban ee baalka lix boqol saddex iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan korkayga waxaan ku tolay joonniyad oo xooggaygiina ciiddan ku riday wejigaygii oohin buu la beddelmay oo indhaha daboolkoodana waxaa ii jooga hooskii dhimashada haddaba miyaad garanaysaa sida ayuub uu ugu soo dhowaaday dhimasho wuxuu iminka rajaynayaa inuu dhinto haddana wuu ka dheeraanayaa wuxuuse aad ugu soo dhowaaday dhimashada wakhtigan dhibaatadu ay haysay wuxuuna u malaynayaa inuu dhimanayo daqiiqad waliba waxay la ahayd wakhtigaasi oo dhan inuu daqiiqad waliba dhimanayo wuxuu ahaa nin jirran oo tabaalaysan haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka lix iyo tobanaad aayadda toddoba iyo tobanaad sida tan inkastoo aanay xaqdarro ku jirin gacmahayga oo uu baryootankayguna daahir yahay iminka nebi ayuub wuxuu bilaabayaa inuu isdifaaco waxaana taasi sabab u ah in saaxiibadiis ay ku eedaynayaan inuu dembiile yahay haddaba nebi ayuub iminka isna uu isdifaacayaa oo wuxuu leeyahay inkastoo aanay xaqdarro ku jirin gacmahayga marka uu sidaasi leeyahay ayuu u hadlayaa sida in ilaah xaqdarro uu ku shaqeeyo waayo waxaa taasi sabab u ah saaxiibadiis oo had iyo goorba hadalkooda ku soo gunaanadaya inuu jiro dembi qarsoon waxaanay nebi ayuub ka dhigayaan inuu ku adkaysto inaannu wax eed ah gelin sababtaasi aawadeed ayuu xaqnimo u sheeganayaa nebi ayuub marka qofku u sheegto xaqnimo isagoo iska difaacaya eedaha loo soo jeedinayo ayuu imaanayaa ama uu soo gaarayaa heerkii yooxanaa uu ka hadlay markaasoo uu lahaa sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda siddeedaad ee baalka afar boqol shan iyo toban ee kitaabka axdiga cusub haddaynu nidhaahno dembi ma lihin nafsaddeenna ayaynu khiyaanaynaynaa oo runtuna inaguma jirto mar kale ayuu leeyahay yooxanaa sida ku qoran cutubka koowaad aayadda tobanaad haddaynu nidhaahno ma aynu dembaabin waxaynu ilaah ka dhignaa beenaale oo hadalkiisu inaguma jiro haddaba dooddan ayuub sida muuqata ka farxin mayso ilaah waa marka uu leeyahay inkastoo aanay xaqdarra ku jirin gacmahayga oo uu baryootankayguna daahir yahay waxaana kaloo ay u muuqanaysaa sida in nebi ayuub uu leeyahay ilaah wuu ku qaldanaa inuu sidaan yeelo horay baannu idinku fasirnay eeddii bini'aadanka loo soo jeediyey kuwaasoo nebi ayuub u taagnaa waxaa la odhan karaa ayuub wuxuu difaacayaa kuwa hantida leh ee ilaah ka cabsada waayo shayddaanku wuxuu ilaah ku yidhi ayuubma waxtarla'aan buu kugu caabudaa ayuub wuxuu u taagnaa nin waliba oo ilaah maal uu siiyey markaan soo gaabiyo ilaah kuma qaldana in ayuub uu mixno geliyo si shayddaanka loo tuso inuu nebi ayuub been ka sheegay haddaba nin ay baryootankiisu daahir ahaan karaan ma leh haddaannu masiixiyiin nahay waxaynu salaaddeenna ama baryotankeenna sii marinnaa ciise masiix waayo innagu ma lihin xaqnimo gaar inoo ah tan masiixa mooyaane ayuub waxay la tahay in baryootankiisu daahir yahay laakiin markii ilaah la hor joogo nin hortiisa xaqnimo qumanaan ama daahirnimo sheegan kara ma lahan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka lix iyo tobanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaa qoran sida tan dhulkow dhiiggayga ha qarinin oo qayladayduna yaanay meelay ku nasato lahaan wuxuuna isleeyahay haddii dhiiggii ayuub ilaah u qayliyey ayuubna waa inuu dhiiggiisu ilaah hortii ka qayliyaa oo uu ilaah maqlaa saaxib ilaah ma qariyo dhiigga ama ma daboolo ilaah weliba wuxuu kaloo arkay dhiiggii ciise masiix daadiyey khaasatan markii aad diiddaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadda sagaal iyo tobanaad ee isla cutubka lix iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo hadda bal eeg markhaatigaygii wuxuu joogaa samada oo kii ii damiintaana xagga saruu joogaa haddaba baibalka wuxuu ina barayaa had iyo goorba in ilaah uu qoro wax kastoo aynu samayno waxaa haddaba maanta jira kuwa ay la tahay in ilaah aannu qorin dembiyadeenna waxay markaasina leeyihiin oo sidee buu ilaah intuu xagga sare tago kitaab oo uu haddana dembiyadeenna ugu qorayaa haddaba waxaan idinku leeyahay ilaah uma baahna inuu buugaag qaato haddii qof haatan u awooday inuu sameeyo shay sida kombiyuutarka oo kale ah miyaanay kula ahayn in ilaah qudhiisa uu leeyahay hannaan uu wax ku qoro oo uu ku kaydiyo kaasoo ka sarreeya wax kastoo aynu qiyaasi karno waxaanan aniga rumaysanahay in wax kastoo aannu nidhi iyo wax kastoo aynu samaynay hore loo qoray waxaanan ku faraxsanahay in qaarkood lagu saamaxay dhiiggii masiixa ilaah baanaan taasi uga mahadcelinayaa weli waxaannu ku guda jirnaa kitaabkii nebi ayuub cutubka lix iyo tobanaad aayadda labaatanaad waxaana qoran sida tan saaxiibbaday way igu qoslaan laakiinse indhahaygu ilmo bay u daadiyaan xag ilaah haddaba kaasu waa sawir uu bixinayo nebi ayuub marka uu dhex fadhiyo tuulmada dambaska ah oo indhihiisuna ay ilmo ka buuxsameen saaxiibbadiis baa ku wareegsan oo waxay haatan ku eegayaan si liidnimo iyo yasid ay ka muuqato waxaanay ku eedaynayaan inuu jiro dembi uu qarinayo iyo inuu beenaale yahay waxaana soo baxaya in saaxiibbadiis aanay garanaynin isaga oo welibana ayaan ilaah garanaynin iyaguna isgaran maayaan waxaannu horay idinku sii wadaynaa xigashada kitaabka nebi ayuub cutubka lix iyo tobanaad aayadda kow iyo labaatanaad ee baalka lix boqol saddex iyo lixdan ee ahdigii hore waxaana qoran sida tan bal muu jiro mid dadka ilaah ula hadla siduu nin deriskiis ugu hadlo oo kale waxaa haddaba halkan ka muuqanaya sida ayuub uu ugu oynayo mid isaga iyo ilaah u dhexeeya war maxay u wanaagsan tahay rumaystayaasha inay ogaadaan inay haatan leeyihiin mid u dhexeeya waxaan leennahay qareen ama wakiil ilaah hortii inoo jooga wax walibana haatan way inoo wanaagsan yihiin kuweenna masiixiyiinta ah waayo waxaa jira hal ilaah iyo hal dhexdhexaadiye oo dadka iyo ilaah u dhexeeya ninkaasuna waa ciise masiix sida laynoogu sheegay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka labaad aayadda shanaad waxaannu iminka bilaabaynaa kitaabkii nebi ayuub cutubka toddoba-iyo tobanaad oo qayb ka ah jawaabtan nebi ayuub uu siinayo elifas haddaan horay idinku sii wadno hadalladii ayuub sida ku qoran cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda koowaad ee baalka lix boqol saddex iyo lixdan ee ahdigii hore waxaa qoran sida tan ruuxaygii waa tabar darnaaday cimrigaygiina waa dhammaaday oo qabrigu waa ii diyaar wuxuu haatanna qirayaa in cimrigiisu uu soo dhammaanayo taasoo uu ula jeedo inuu aad u buko oo qabriguna u dhow yahay isaga waxaana la odhan karaa hal lug dunida ayay u taal tii kalena aakhiro ama xabaasha ayuu ku ritay wuxuu markaasi rumaysnaa inaan cimri u dhinnayn haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda labaad waxaa qoran sida tan sida xaqiiqda ah waxaa ila jooga majaajilowyo oo ishayduna waxay fiiro u leedahay kacaraysiintooda waxaa halkan jooga ayuub oo dhimanaya oo saaxiibbadiis ay ku wareegsan yihiin kuwaasoo ku majaajiloonaya waxay markii hore u yimaadeen inay u tacsiyeeyaan haddaba kuweenna rumaysan masiixa waa inaan u naxariisannaa dembiilayaasha innagoon marnaba ku eedaynaynin dhibaatida haysataa inay ku timid ilaah oo dembiyadooda ka jaasinaya ninna garan maayo waxa qof dhibaato ay ugu timaado ilaah oo keliya ayaa sheegi kara innaga waxaa laynaga doonayaa inaan qofkaasi naxariis u muujinno waxaan doonayaa inaan maanka ku hayno inuu jiro wakhti qofka hadalla qaraar lagu odhan karo ilaah aad buu u xanuunjinayaa nebi ayuub ha yeeshee haatan wuu u qalbi qaboojinayaa ilaah wuu caawinayaa wuxuuna doonayaa inuu nebi ayuub caafimaadkiisii hantidiisii iyo magaciisiiba u soo celiyo waxaa markaasi la doonayaa inaan garanno in ilaah uu ciqaabo dembiilayaasha laakiin welibana waa naxariis iyo nimco badan yahay waxaannu iminkana eegaynaa kitaabkii ayuub cutubka toddoba iyo tobanaad aayadaha saddex ilaa shan waxaana qoran sida tan haddaba rahaamad isii oo damiin ii noqo bal yaa jooga oo gacanta dhaar iigu dhiibaya waayo qalbigooda waxgarashadii waa ka qarisay oo sidaas daraaddeed iyaga ma aad sarraysiin doontid kii saaxiibbadiis u yeedha inay maal ka qaybgeliyaan carruurtiisu way indha beeli doonaan wuxuu kaloo leeyahay dooni maayo in lagu majaajiloodo haddaba hadalkiisu isbeddel ma lahoo wuu cabanayaa wuxuuna ku soo gunaanadayaa inuu haatan qarka u saaran yahay dhimasho haddaan hoos u yara daadegno oo aannu eegno aayadda saddex iyo tobanaad ee isla cutubkan toddoba iyo tobanaad baalka lix boqol afar iyo lixdan ee axdigii hore ayaa waxaa qoran sida tani haddaan shi'ool u rajeeyo sida gurigaygii oo kale ama haddaan gogoshayda gudcurka ku dhex fidsado lama ahayn inuu ka tegayo halka qashinka magaalada lagu daadiyo oo waxay la ahayd in halkaasi uu qabri u yahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka toddoba iyo tobanaad aayadaha afar iyo toban ilaa lix iyo toban ayaa waxaa qoran sida tan oo haddaan qurunka ku idhaahdo adigu waxaad tahay aabbahay oo aan tixrigana ku idhaahdo adigu waxaad tahay hooyaday iyo walaashay bal markaas meeday rajadaydu oo bal yaase rajadayda arki doona waayo hoos ayay ugu dhaadhici doontaa khataarrada shi'ool markaannu ciidda wada galno wuxuu leeyahay ayuub haatan waxaa aabba ii noqon doona qurun oo waxaa hooyo ii noqon doonta dirxi marka uu sidaasi leeyahay ayaannu garan karnaa inay la ahayd inuu ku duldhiman doono qashinkii tuulmada ahaa ee magaaladu ay soo dhoobtay dushiisa halkaasoo isaga u ahayd hooy oo waxay la ahayd jidhkiisaan baaba'ay oo meel waliba ka malaxaystay inuu dhimanayo isagoo weliba qashinqubka dul jooga haddaba waxaa intaasi dhegaystayaal ku soo ekaanaya jawaabtii nebi ayuub wareeggii labaad uu siiyey elifaas iyo weliba cutubkii toddoba iyo tobanaad oo aynu soo koobnay waxaannu haatan soo gaarnay cutubkii siddeed iyo tobanaad waxaana iminka bilaabanaya hadalkii labaad ee bildaad maadaama aynu ku jirno wareeggii labaad waxaana hadalkii qaadanaya bildaad oo ahaa reer shuuxi ha yeeshee bildaad qudhiisu wax cusub ma hayo wuxuuna dib ugu noqonayaa hadalkiisii hore waxaad had iyo goor xusuusanaysaan inuu ahaa nin caadada raaca oo waxyaalihii hore aan marnaba ilowsanayn waa nin hadalyaqaan ah oo garanaya sida dadka hortooda quduus loogu ahaado haddaba hadallada uu ku hadlaya qaarkood waa wanaagsan yihiin laakiin marnaba xaaladda dhabta ah ee haysa nebi ayuub ma uusan garan haddaan markaasi hadalkii bildaad idiin bilowno ayaannu eegaynaa cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha kow ilaa saddex ee baalka lix boqol afar iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan markaasaa bildaad oo ahaa reer shuuxii u jawaabay oo wuxuu ku yidhi war ilaa goormaad hadallo sii wadaysaan war bal fiirsada oo annana dabadeed waannu hadlaynaa war bal maxaa sida xayawaan na loogu tiriyaa oo bal maxaannu hortiinna ugu nijaasownay marka la tafsiiro waxaa bildaad uu leeyahay ayay hadalladiisa u dhacayaan ayuub haddii aad aamusi lahayd innagu waynu kula hadli lahayn waa inaad hadalka tiradiisa joojisaa oo aad ina dhegaysataa waxaanse odhan lahaa iyaga oo dhanba waxaa ku wanaagsanaa inay ismaqlaan oo dood dheer aanay ku noqnoqon ilaah baa iminka isku diyaarinaya sidii uu nebi ayuub u maqli lahaa codkiisa ayuubna ilaah wuu maqli doonaa bildaad baa iminka wuxuu weydinayaa nebi ayuub waxa uu sida hoosaysa ugula hadlo iyo in hortiisa ay ka yihiin sida wax la nacay jawaabtu waa iska caddahay oo iyaga ayaa bilaabay inay si hoosaysa u eegaan nebi ayuub waxay la ahayd in ilaah caradiisii ay ku soo degtay nebi ayuub iyaguna ay ka baxsadeen oo waxay u hadlayaan sida in ilaah uu ka aarsanayo ayuub inkastoo raggan ay ugu yimaadeen nebi ayuub sida saaxiibbadiis haddana markii ay arkeen xaaladdiisa ayay beddeleen aragtidooda haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda afaraad waxaa qoran sida tan war waa adiga xanaaq daraaddiis isla jeexjeexayee dhulka madaraadda baa looga tegayaa mase dhagaxa ayaa meeshiisa laga rujinayaa bildaad wuxuu ayuub weydinayaa ma waxay kula tahay in ilaah carshigiisan u samaystay inuu adiga keligaa ku wanaajiyo bildaad waa nin caadooyinka ku dhaqma oo wuxuu la tashadaa waayaha waxay la tahay wax kastoo berigii hore lagu dhaqmi jiray inay maanta dhaqangal yihiin waana hannaanka uu ku dhaqmo bildaad wuxuuna ku leeyahay marka la eego qidcadii kore war ayuubow miyaanay kula ahayn inaan wax la fahmi karo ka hadalno si aynu isku fahamno isagoo hadalkiisii sii wata ayaa bildaad wuxuu leeyahay ma waxaad u malaynaysaa liidistaada aawadeed inaynu nahay kuwa garashadoodu ay liidato mise waxay kula tahay in macaamiil rabbaani ahi kaa furanayo shabaqa aad ku jirto haddaan haddaba horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha shan ilaa siddeed sida tan hubaal iftiinka sharrowgu wuu demi doonaa oo ololka dabkiisuna siima iftiimi doono iftiinka teendhadiisu wuxuu ahaan doonaa gudcur oo laambadiisa kor taalna way demi doontaa tallaabooyinka itaalkiisu way is-cidhiidhin doonaan oo taladiisu isagay hoos u ridi doontaa waayo isagu wuxuu cagta gashadaa shabag oo wuxuu ku kor socdaa dabin mararka qaarkood waxay kula noqonaysaa in talada bildaad wax loo dhigaa ayaan jirin laakiin haddana waxaad arkaysaa inayaan qusaynin nebi ayuub wuxuuna iminka ku leeyahay waxaa ku qabsaday dabinnadii aad ku kor socotay ee innagu waxba kuma yeelin waxaannu inta u nimid inaynu ku caawinno hase yeeshee adigu inama maqlaysid waxaanad xeerkan ku soo gaartay waxa weeye inay jiraan dembiye qarsoon oo aad qarinayso oo waxaa ku qabsaday dabinnadii sharnimadaadu ku kaxaysay ayuu yidhi bildaad ha yeeshee bildaad iyo saddexdiisan saaxiib mid isma aanay weyddiinin waxaana weeye haddii nebi ayuub aannu wax qalad ah samaynin waxa laga yeelayo iyo sida ay ku ogaan karaan haddii uu jiro dembi uu horay u sameeyey haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaa qoran sida tan waxaa isaga cidhibta ku dhegi doona dabin oo qool baana qabsan doona waxaa dhulka ugu qarsan siriq oo jidkana waxaa u yaal dabin bildaad dooddiisa waa sida cabbiraadda mas'alooyinka marka hore waxaa la qeexayaa caddaymaha dabeetana waxaa lala imaanayaa gunaanadka haddaba noloshu sidaas ma ahan mar waliba oo haddii qidcadaadu ay qaldan tahay gunaanadkuna had iyo goorba qalad buu ahaanayaa haddii tusaale ahaan ee ay la mid tahay toban oo aad ka dhigto inay tahay shan iyo toban ayaan la malaynaynin inay jawaabta saxa ah ku timaado xitaa haddii aad isticmaasho qidcada habboon marka bildaad qaacidada uu ku shaqaysanayo waa mid qalad uu ku jiro haddaan soo koobo wuxuu leeyahay ayuub dabinkii uu dhigay baa isagii qabsaday haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal oo aannu eegno baalka lix boqol afar iyo afartan ee ahdigii hore cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha kow iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaa qoran sida tan dhinac kasta waxaa ka bajin doona cabsi oo xataa gadaalna way ka soo eryan doonaan xooggiisa waxaa dili doonta gaajo oo balaayana agtiisay diyaar ku tahay oo waxay baabbi'in doontaa xubnaha jidhkiisa oo curadka dhimashada ayaa xubnihiisa baabbi'in doona oo isaga waa laga rojin doonaa teendhadiisii oo uu isku halleeyo oo waxaa loo keeni doonaa boqorka cabsida teendhadiisa waxaa ku jiri doona wax aan wixiisii ahayn oo hooygiisana waxaa lagu soo korfardhin doonaa baaruud xididadiisa hoose way qallali doonaan oo laamiyihiisa sarena waa la jari doonaa dhulka laguma xusuusan doono oo jidkana magac kuma uu yeelan doono
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin